bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah odayaalii waxgaradii culimaudiin ka tirsan beesha muddulood ayaa kula dardaarmay labada dhinac ee beelaha walaalaha dagaalada ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inay si rasmi ah uga gaaraan xal waara dagaalka labada dhinac saraakiisha ciidanka ah dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaano ka tirsan galmudug ayaa amarro ku soo rogay shacabka ku dhaqan deegaanadaasi madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa kulan kula qaatay doolow madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya mustafa cumar akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan waxaa socda weli duqayntii dowladda dalka aan idhaahda dagaaladii dib uga qarxay qaybo ka mida ismaamulka dhowlka amxaarada ee dalkaasi etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warka ah oo dhammaystiran waana ku bilownee odayaal iyo waxgarad iyo culimaudiin ka tirsan beesha muddulood ayaa ugu baaqay dhammaan qeybaha kala duwan ee ka qeybgelaya shirka dib u heshiisiinta beelo walaalaha ku dagaalamay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe sheekh somow iyo weliba sheekh muuse cagaweyne oo ka tirsan culimaudiinka beesha muddulood ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in laga dhabeeyo gogasha nabadeed ee taalla degaanka deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyadooba gogashaasi nabadeedna ay hogaanka u hayaan imaamka beesha muddulood imaam daahir iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo weliba ugaas maxamuud ugaas cali iyo madaxweynaha maamulka hiirshabeelle cali gudlaawe odayaal dhaqan iyo waxgarad iyo weliba siyaasiyiin beesha muddulood ayaa kulankaasi goobjoog ka ah iyagoona sheegay in markan kulankan uu soo dhammaado loo gudbi doono kuna isla sidoo kaleha beelo walaalaha horey ugu dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka iyaguna la gudageli doono waa kan culimaudiinka beesha muddulood iyagu kulankaasi shalayta tegay islamarkaana aaniraada shalay tegay islamarkaana hadalla kooban ka jeediya gogasha ay taallo goobtaasi waa kan sheekh muuse cagaweyne iyo weliba sheekh somow oo iyagu arrimahaasi dardaaranka u jeedinaya dadka labada dhinaca ka in la ilaaliyo muhiim waay arlada marka maantii hore waa loo duraamo jiray khidmoodhimay laheed subacay laheed xadray laheed tasbiixay laheed iyo laga dhaafaa dhiigja u muslim lagu daadiha dadkana isbaaraa loogu dhigaao safarkana waa lagu dhacaa qoran madow iyo igaar madoobaa lagu qunshacaradii xoolihii caanihii ma leh beyrihii badar ma leh roob macno lahoo oo cagaar fiican keeni kara diima dayaxdan deeradi joogi jirtay oo tiradabana hal arki mayna cawadii waa arki jirna hal waa la waayey abaaraa lays iyo colaa la xabad abaabaabis dhulkiina waa kan alamna jacar ilaahay dhulkan walla idinkagama dhiganoo weri kuwiina nool kifaatan axyaa'an wa amwaatan kuwii dhintay kuwii nool dhulkan waa naga badanya maha ciddu ku sinan tahay turdha ka soo laabe faal madax ku geey macamireya dhulkaas abgaal saan u jeedaa muggaas wax kaloo bedali dhulka abgaal waa ninka isdilaaye meel la roogsada ma la waayo dhulka macamiraya mase dhul badanaa faaruqa weli dhul badanaa faaruqa dhul badanaa faaruqa haddii dhulka iyo camirba arrintii ka soko meela ka fardhaysii meela xoolo daaqsadhaysii la laysleeyahay oo cariira xagga dhulka uu jiro haa in laysdilo waaba suurowdaa war xoolahaaga minaad soofiso qofku tegi maayaan xoolo badan oo la soofiyaan ba la haysane beer minaad fala laheed qofku tegi may diiran cuna male yaar cuna daanyeeraa joogo heerabaaraba aleela xayawaanka kaloo nacfiga leh waa dhammaan sowma aragtiin marka waxyaalaha oo oo sidii odaxdii geed odax le geed odax le oo neefku afka u dhoweyn karin aa geedihiina aa ka soo heri xayawaanka duurjoogtahayna daanyeeraa ka soo heri dadkiina dadkaas isqoryaha madmadow haystaoo isbaarada uga caddaa ka soo heri saas marka ma anfacayso oo qofka muslimkaa ee il qof walaalka ah ee anu ku ahayn habala intaasaan soo dilnay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun xuquuqdiyaa saas oo islaamkii ka dhexaysa waa naga dhexaysaa waxa diintaasu xarimtayna way naga xarimtay waxaa kaloo intaas sii dheer oo naga dhexeeya dadkan waa raxm waa waalid qur-aanka saddex jooroo soo arooray qaraabo gooy qof ka gooya lacanaadu ina ilahay daba dhiga faal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allah xadiis waxaa jira asaguna xadiis werinaayo imaamu bukhaari oo werinaayo oo leeyahay ilahay khalaa'iqda hadduu abuuray kulligeed ayuu u yeeray markaasoona huu taxtal carshi ugu yeeray rixim ayaa gooni u baxay qaraabanimadaa gooni u baxday maxaa gooni kuu bixiyey nabigu rabi ciise dhahay qaraabadii la khidaabay ilaahay waxaan kaa magangelaa halkaan kaaga magangelaa gooyna tiri walaa raalli ku mid cidda adiga ku goysa qaraabe in anigu gooyo ilahay inta qofkoo gooya xaa u hira inaa lilah wa inaa raaju inaa isgoyno inaa isdilno waa inaa isgoyno qaraabadanimadaas oo in la ilaaliyo ay tahay ee waajib ay tahay in la ilaaliyana waa naga dhexaysaa qaraabanimaas in lagu tuntana lacnada ayaa ka dhalanaysa sida qur-aanku noo sheegayo rasuulka saadiq musuq noo sheegaayo oo rabciisa oo noo sheegaayo dadkii qaraabada aanan nahay waxaa intaas dheer xuquuquljaar waxaa la yidhaha naga dhexeeya diris oo xaqulislaam idoo ka dhexeeyey waxaa naga dhexeeya xaqulqaraaba naga dhexaysay dad diris ayaa nahay diriska gaalba ha ahaado addoon islaam kula ahayn oo qaraabana kula ahayn oo gaal yahay ee aad diristii xuquuq u leeyahay hadda xuquuqdii diriska oo weliba nabigu uri alayhi salatu wasalaam maa zaala akhii jibriil yuusiinii biljaari walaalkay say jibriil kama zuulin inuu aniga ii dardaarmaayo diriska xataa danantu annahu sayuwarisu ilaa aan ka maleeyo isku dirisnimaa leysku dhex
sheekh somow sheekh muuse cagaweyne ayaa kuwaasi ahaayeen oo dardaaran u jeedinayay odayaashii waxgaradka labada beelood oo gogashoodu taallo degaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa wafdi hogaaminayo waxa ay gaareen magaalada goday iyagoo kulan lala qaatay madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya mudane mustafa maxamuud cagjar kulankan uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan madaxweynahaasi ayaa waxaa looga hadlay dhinacyada amniga ganacsiga ee fududeynta socodka labada bulsho wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta axmed ibraahim ogle wasiirka amniga yuusuf yuusuf xuseen cusmaan wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka ee biyaha iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gado iyagoo kulankaasi goobjoog ka ahaa labadii dhinac ayaa waxay isu wadaarsadeen siday muhiim u tahay in laga wada shaqey amniga xuduudaha u dhexeeya labada dhinac gaaraan gobolka gado inta uu kala wadaago ismaamulka soomaalida etoobiya mudane mustafa cumar cagjar ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu kala shaqeynayo maamulka puntland sidii gacan looga siin lahaa aaniraada jubbaland sidii gacan looga siin lahaa labada dhinac inay isaga kaashadaan amniga socodka labada dhinac ee gaar ahaan ganacsiga isweydaarsiga xogaha rasmi ee ku saabsan ammaanka xuduudaha ay wada wadaagaan gobolka gado jubbaland hoos yimaada ismaamulka soomaalida etoobiya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degaano hoostaga gobolka galgaduuda ayaa waxay ugu baaqeen shacabka in howlgal bilaaban doona inay ka fogaadaan goobo badan oo ku yaala goobaha dowladdu ay qorsheynayso in iyagu ay dagaalada ay ku qaado islamarkaana laga yaabo inay ka dhacaan duqeymo qaar ka mid a saraakiisha kulan yeeshay ayaa waxa ay sheegeen loo baahan yahay in loo hogaansamo amarka si aanay dadka shacabka dhibaato uga soo gaarin gulufka colaadeed ee dowladdu ay rajeynayso inay ku qaado dagaalamayaasha al-shabaab
taasoo ah saaad og tihiin ayaantan cadowgii waxay bilaabeen in ay dadka baaddii ay hore u caadaysteen inay ka qaadaan inay mar kale ka qaadaan inay taleefanno u soo wacaan oo ay dhahaan ayakid hadday si soo muuji waayeen ay taleefanno ay dadkii uga soo hanjabaanay marayaan sidaa darteed waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka reer galcad iyo hareeraheeda in aan u sheego in ay ka fogaadaan argagixisada in aysan la macaamilin in aysan siinin baadan ay xoogga u weydiisanayaan in ay ka fogaadaan goobaha cadowgu ku sugan yahay waa bartilmaameysaneenna waa raacdeysaneenna ma rabna shacabkeen iyo kuwa ciidamadu ay ku
waxaana sidoo kale saraakiishu ay sheegeen in bartilmaameed ay noqon doonaan goobaha dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga sugayeen qaybo ka mid ah gobolkaasi gadow halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan carunteeda magaalada muqdisho wararka dibaddana dowladda dalka etoobiya ayaa sheegtay in iyadu ay socdaan dagaalkii u dhexeeyey ciidanka federaalka iyo weliba ciidanka maamulka maxaari ah maleeshooyin taabacsan iyagoona sheegay inay tallaabo ay ka qaadayaan cid walba oo isku dayda inay ka hor timaado maamulka amxariya waxaana ciidamada federaalka iyo kuwa maamulka amxarada oo sheegeen inay ka hortageen kooxahan maleeshooyinkaas ku urursanaya degaano badan oo ku yaala xaduudaha ay wada wadaagaan dhinaca oromada iyo sidoo kale amxarada ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin cid cid walba oo isku dayda in ay faragelin ay ku samayso arrimaha siyaasadda iyo amniga gudaha dalkaasi etoobiya guud ahaana warkay subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa ee wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel